habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america eedu kaga imanaysa washington
waa fiid axada bisha aktoobarna waa koob iyo tobanka sannada labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaggaaban sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka midirban efemyada geeska afrika telefoonka gacanta iyo bogga internet-kan ku leenahay ciwaankaygu yahay v o a somaly com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira u daadihinaya anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre iyo haaruun macruuf
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah rabshado ka dhacay magaalada boorame xilli ay socotay ciyaar ka tirsanayd ciyaaraha gobollada ee somalilan ashil baabuur oo ay ku dhinteen dad muhaajiriin ah oo u dhashay itoobiya oo ka dhacay agagaarka degmada qardha ee puntland waxaa kaloo dhegaystayaal dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii hiddaha iyo dhaqanka iyo axmed faarax idaaja midna kuma aflaxo hadal dadkana u akhriyayaane afhayeenka kuu sheegayaa waa adoo kale eh in yar buu fahmaya maaha kii aabbihiis yidhi qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhimatay ku dhowaad afartan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu qallibmay baawur ay la socdeen dad muhaajiriin oo u dhashay dalka etoobiya shilkaasina waxa uu ka dhacay agagaarka magaalada qardho ee puntland shilkan ayaa dhacay maanta sida ay saraakiisha gobolku ay u sheegeen idaacadda voice of america waxaa la sheegay wararku sheegayaan in shan qof ay ku dhinteen isla goobtii uu ka dhacay shilku laba kalena uu mida ku dhintay dhexda kan kalena cisbitaalka xaaladooduna ay liidato qaar ka mida dadka ku dhaawacmay shilkaasi oo la sheegay inay gaarayso ilaa afartan qof jamaal axmed yaasiin oo ka mida dadka la socday baabuurkaasi ayaa v o a u sheegay in baabuurka oo rarka laga badiyey uu loo malaynayo inuu ugu wacan yahay shilkaasi baabuurkana waxaa la sheegay inay la socdeen dad gaadhaya ilaa boqol iyo labaatan qof wararka ka imaanaya degmada buurdhoob ee gobolka gada ayaa sheegaya in dhowr askari oo ka tirsan ciidamada amisan ee faraca ethoobiya ay ku dhaawacmeen miino ay markii hore ka soo saareen dhulka balse markii dambe ku qaraxday ciidankan ayaa miinada ka saaray meel u dhow buundada degmada buurdhub ee gobolka gado miinada qaraxday ayaa la sheegay in lagu sii aasay waddo ay marayeen gaadiid ay wateen ciidamada amison ka tirsan ee faraca ethoobiya oo ka yimid degmada qansax dheer ee gobolka bay wararka ayaa sheegaya in dhaawaca soo garay ciidankaasi uu yahay mid halisa waxaan ilaa iyo hadda si rasmiya loo ogeyn in qaraxaasi miino ay ku dhinteen qaar ka mid a ciidamadii ay miinada ku qaraxday
boqolaal kun oo qof oo ayaa maanta oo axada isugu soo baxay bartamaha magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga kuwaasoo ku dhawaaqaya halkudhegi ay kaga soo horjeedaan xukuumadda ankara xilli dalka oo dhan ay ka socoto baroordiiq loo sameynayo sagaashan iyo shan qof oo shalay ku dhimatay laba qarax oo waaweyn oo ka dhacay dalkaasi turkiga qaar ka mid a dadkan ayaa tegay labadii goobood ee shalay ay qaraxyadu ka dhaceen kuwaasi oo dhigay ubaxyo walow ay goor hore osaaka ciidamadu ay gudbeen una diideen dadweynaha inay halkaasi gaadhaan wararkii ugu dambeeyey qaraxyada ee laga soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha turkiga ayaa sheegaya in qaraxyadu ay ka dhaceen ilinka weyn ee laga baxo ee tareenada ee degmada ulus kuwaasoo horseeday dhimashada sagaashan iyo shan qof iyo dhaawaca laba boqol iyo afartan iyo lix qof dowladda turkiga ayaa qaraxyadan ku tuhunsan inay ka dambeeyeen mintidiinta ururka isis
militariga dalka iraaq ayaa sheegay in weerar dhanka cirka ah uu ku qaaday kolonyo baabuur uu la socday hogaamiyaha ururka daacish abubakar al bakdaadi oo maraya galbeedka gobolka ambar ee dalka iraaq ee u dhow xuduudka iraaq ay la wadaagta seeraya bayaan ka soo baxay laamaha amniga ee dalka iraaq ayaa lagu sheegay in weerarkaasi lala beegsaday abubakar al bakdaadi waxaan si rasmiya loo ogeyn xaaladuu ku sugan yahay hogaamiya abubakar al bakdaadi kaasoo hore u sheegtay inuu yahay hogaamiyaha ururka daacish ee ka dagaalama dalalka iraaq iyo syriya ka isbahaysiga ah dagaalka kula jira ururka daacish cornel steve warren ayaa sheegay inuusan arkin bayaankaasi islamarkaana uu ka faalloon karaynin warbixinta ku aadan in la dilay ama la dhaawacay abubakar al bakdaadi dowladda iraaq ayaa dhowr jeero hore u sheegatay dilka ama dhaawaca hogaamiye al bakdaadi balse markii dambe aan la xaqiijinin waa tahay mar kale habeen wanaagsan fiid wanaagsan halkaan wararkaasi ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee v o a hal qof ayaa inta la og yahay galabta ku dhintay magaalada boorame mid kalena waxaa la sheegayaa inuu dhaawac soo gaaray kadib markii rabshada ay ka dhaceen ciyaar kubadda cagta ah ka mid ahayd oo ka tirsanayd israreebka kubadda cagta ee gobolada somalilan wariyaha v o a barkhad kaariya ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada hargeysa ciyaartii galabta ka dhacday magaalada booramo oo dhex martay xulalka gobolada maroodi jiic ee hargeysa iyo awdal ayaa la joojiyey kadib markii ay rabshaduhu bilowdeen rabshada ayaa bilaabantay kadib markii uu muran ka dhashay gool kulaad garsoorka ciyaartu qabteen sida ay v o a u xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugnaa garoonka ay ciyaartu ka socotay ciidamada ammaanka ayaa rasaas bilaabay kadib markii ay rabshadu sii baahday taasoo keentay in dadweynihii garoonka joogay iyo taageerayaashiiba ay gadoodaan sida uu v o a u xaqiijiyey agaasimaha cisbitalka guud ee boorama dhegtay ismaaciil maxamed aaye hal qof ayaa dhintay mid kalena waxaa soo gaadhay dhaawac kuwaas oo lageeyey cisbitalka guud ee magaalada siday goobjoogayaashu u sheegeen v o a dadweyne tiro badan ayaa isugu tegay dhinaca cisbitalka guud ee la geeyey meydka iyo dhaawaca kuwaasoo badankooda u muuqday inay xogdoon yihiin hase haatee xaaladda magaalada ayaa imika degan ku dhowaad toddobaadkii ay socdeen tartanka isreebreebka ciyaaraha kubadda cagta ee gobolada somalilan waa markii labaad ee rabshada ka dhashay ciyaarahan ay ka dhacaan magaalada boorama iyadoo hore wiil dhallinyaro ah ugu dhintay rasaas ay rideen ciidamada amnigu taasoo mas-uuliyiinta dowladda ay sheegeen inay si kama a u dhacday arrintiisana xal laga gaadhay barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america sidii aad ku maqlayseen warkaba ugu yaraan toddoba qof ayaa dhimatay afartan kalena way dhaawacantay kadib shil baabuur oo ka dhacay maanta puntland faahfaahinta shilkaasi iyo meesha uu ka dhacay waxaa haatan khadka telefoonka ee magaalada boosaaso gaar ahaan cisbitaalka guud ee magaalada si toosa ugu jirta wariyaha iyaga faaduma yaasiin jaamac faaduma haddaad imaqlayso sidee bay wax u dhaceen
haarahaday umahadsan tahay intaynu kala noqnayn dhimashada horta sideed qof ayay mareysaa hadda waxaan ku sugnahay gudaha cisbitaalka guud ee magaalada boosaaso salaadii casar kadib ayaa waxaa la keenay dad ka badan afartan qof oo kasoo jeeda dalka ethoobiya oo oromo u badan waxaan galay qolka emergencyga daaweyn baa ku socotay qaar waxa ay jiifeen iyaga oo miyir la-aana qeybka bukaanka la jiifiyo qaar kale banaanada ayay waxay sugayeen qeybta emergencyga nasiib wanaag waxaan la kulmay jamaal axmed yaasiin oo kasoo jeeda qoomad qoomiyada oromada labaatan iyo shan sano jiray waxa uu ii sheegay inuu kamid ahaa dadka ka badbaaday shilka waxa uu ii sheegay in saakay hal saac iyo bar uu la qalimay gaari nooca xamuulka ah ee soomaalidu u taqaano waaraadka islamarkaasna ay ku saaraayeen boqol iyo labaatan qof oo soddon ay dumar tahay sidaas oo oromo iyo amxaaro iyo tigree isugu jira waxa uu ii sheegay in goobta gaariga ku qalimay ay uga yimaadeen shan qof oo dhimasho ah laba qof hal qof jidka ayuu uga soo dhintay labana waxay ku dhinteen cisbitaalka dhaawacyada qaar ayaa kooma ku jira dumarku waa ay ku yaryihiin dhimashadana kuma jiraan jamaal waxa uu ii sheegay waaya faadumo waxaad ii sheegtaa meesha uu shilkani ka dhacay yaa ugu gurmaday dadka dhaawacmay sidee lagu soo gaadhsiiyey boosaaso
waxa uu ii sheegay kolley dadkan dad bay ku xiran yihiin hadda waxaa ii muuqda indhahaygu qabanayaan qaar kamid a dhaawacyada oo la saaraayo oo magaalada la geynaayo meel la geynayo maqaan marka meelo ayay degan yihiin dad wakiilo ayay leeyihiin dabcan saaka ayuu dhacay gurmadku wuu ka daahay meel leexsan ayuu ka dhacay haarun oo siyaastii meel boqol iyo toddobaatan kilomitr magaalada boosaaso oo jirta oo dhinaca rafka ah kaga aadan degmada waaciye ayaa gaarigan ku qalimay salaadii casar kadib ayay boosaaso soo gaareen saddex gaadiida ayay ii sheegeen dhakhaatiirta cisbitaalku inay keeneen dadkan cisbitaalka ay keeneen dadna ay u shaqeynayeen oo maaragtay af yaqaano oo qaar qaybtood soomaaliga iyo luuqadaha kaleba ay maaragtay ku hadlayeen oo afiranayeen marka gurmad baa u socda meelahay ka degan yihiin baa dhaawacyadasoodaa la geeyey kuwa islaan cisbitaalka ayay ku sugan yihiin waa garta waxaad ii sheegtaa marka waxaad tihi meel dad ban bay ka yimaadeen waxaan u fahmay dadkani waxay ka fogaanayeen laamida si aan loo arkin ama ciidamadu amnigu aysan u arkin marka bal waxaad ii sheegtaa n gurmadka hadda socda iyo waxa loo qabanayo dadkan iyo dhaawacyadoodu intay leegyihiin
haarun qaybtood qaliin baa ku socdaa baan umalaynayaa oo qolka saaraday ku jiraan qaliinka qaarkood waa la daaweeyey oo dhaawacyo ku jooga iyagoo duuduwan bay macnaha loo duubay baa ii muuqda qaarkood oo wiirla ay yihiin oo sariiraha ayay saaran yihiin oo maaragtay waxay sugayaan daaweyn culus jamaal waxa uu ii sheegay in ay booliiska ka dhuumanayeen wadada rafka ahna ay marayeen laamiga markay kusoo dhawaayeen oo lix kilo lix kilomitr usoo jireenna uu gaarigu la qalimay saas ayuu ii sheegay dadka marka wuu ii kala saaray sideedda qof wuxuu yidhi mid waxay kasoo jeedaa qoomiyadda oromada hal waa tigree iyo halan xaare ah Waa wax dumara kuma jiraan waa wada rag waay waxaad ii sheegtaa marka ma rarkaa ka batay ayuu u qalimay mise dhib kalaa dhacay muxuu kuu sheegay sababta oo ka dambeysay inuu baabuurku u rogmado
wuxuu ii sheegay meel balcada in gaariga uu soo fuulay kadibna uu ciiray gawaaridana waa gawaari aada u dhaadheer oo xamuulka ayaa lagu qaadaa haaruun soomaalida isticmaasha ee waaraad baa loo yaqaanaa marka wuxuu yidhi gaariga wuu ciiray dad badanna waanu ku saaray qaybtayo wuu yidhi waa isku dushaan iskuga firtidinay oo macnaha ma aynan haysan meel aanu ku fariisano waxaa kaloo uu ii sheegay haaruunow dadka wixii lasoo qaadanayo wixii dhaawacyada culus aan qabin ama ka badbaada shilka inay soo lugeynayaan iyagoo biyo iyo raashin midna aan haysan wadaday soo socdaan wuxuu yidhi way soo lugeynayaan buu yidhi iyagoo lugeynaya ayaanu ka nimid waayahay si kooban faadumo n waxaynu la soconaa yeman in laga soo cararayo marka dadkan s- damacooduma waxa weeyaan inay yeman iyo deegaanada carabta dhulka carab sii gaaraan mise boosaasuu ku eg yahay safarkoodu maxaad ka dareentay si kooban
haran hadda magaalada boosaaso toddobaadkii hore maraan warbixin kasoo sameeyey dadkan waxa ay degan yihiin dhul banaan roobka kama xeroodaan qoraxda kama xeroodaan waxaa laga yaaba qof buush degan inay marti u yihiin goobaha banaan meelaha banaan oo aan dhisnayn ayaa hoy u ah qaybtood waxaad arkaysaa magaalada boosaaso iyagoo socda ayay gogashooda waxa ay ku sitaaneen tunka marka guri ma laha qoomiyad qoomiyad bay u degaan dadka wakiilada u ah oo mukhalasyada ah oo maaragtay boofinaya dadkan ayay kusoo degaan telefoonay haystaan dadkaasay kusoo degaan marka maantii magaalada ayay ka tuugsadaan qaar waxay sameeyaan meelaha suuqyada ah ayay haweenka iyo dadka adeeganaya bacaha u qaadan wuxuun lacaga ay nolol maalmeedkooda ka raadsadaan marka way shaqaystaan laakiin hadafkooda waa inay badda ka tallaabaan Waaya.
ilaa iyo sacuudigana ay usii gudbaan Aad baad- Sidaa qaybtooda ii sheegtay waay aad baad umahadsantahay wariyaha iyaga magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac oo si toosa ugu jirtay khadka magaalada waxay ka warramaysay sideed qof oo ka yimid dalka etoobiya oo dhintay kadib markii baabuurka ay la socdeen uu qalibmay afartan kalena way dhaawacmeen halkaad kala socoteenna waa voice of america
waa tahay mar kale fiid wanaagsan halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a sidii aad ku maqlayseenba idaacadihii maalmihii lasoo dhaafay qaxoonti badan oo ka socda bariga afrika iyo bariga dhexe ayaa soo gaaray dalka talyaaniga qaxoontigii ugu dambeeyey ee soo gaara dalkaasi waxaa ka mid ahaa sagaashan qof oo soomaaliya oo arbacadii lasoo dhaafay la keenay xeebta brosolo oo ku taala koonfurta dalka talyaaniga halkaasi si uu markaasi ku soo waramayo wariyaha v o a cabdicasiis xuseen cusmaan oo xilligaasi imaatinkooda goobjoogka ahaa haddaba markii dambe ee qaxoontigaasi ay soo gaareen magaalada milano ayuu cabdicasiis la kulmay qaar ka mida dadkaasi waxa uuna la yeeshay waraysiyo dhowr ah oo labadii ugu horreeyey aanu ku ku dhagaysateen idaacaddii subaxnimo iyo idaacaddii galabnimo haddana waxaad ku soo dhowaataan waraysiga saddexaad oo cabdicasiis la yeeshay qaar ka mid a dhallinyartaasi waxaana ugu horreyn weydiinayaa wiilka uu waraysanaya magaciisa magacayga waa maxamed cilmi suudi waxaan ka imaada kenya gaas ahaan nairobi maxaad uga soo baxday nairobi nairobi nolol fiican ku maysan waxaan jeclaysana nolol fiican helo marka nolol fiican inaad heshid ma waxay kuu kaliftay inaad baddaasi iyo saxarahaasi iyo safarkaas halista badan inaad soo geshid miyay kuu kaliftay Ah, saaxiibkay qaaligaa igu dhaliyay inaan soo baxo oday iga horreya sweden joogo uguna taliyay inaan soo baxo imisa markaa een, safar ahaan kharash kugu soo baxay xaggeenaad soo martay anigaa kenya ka soo baxay uganda south sudan khartuum kabacdi saxaraha soo gala saxaraha maxaad kala kulantay saxaraha walaahi dhib badan baa kala kulma biila-aanta asxaabteyda ku dhimatan odayaa la soo duugay yaa ka mid a asxaabtaada ku dhintay wiil badana waddada la isku barana safar ahayn waddada iskusoo wada baranay haddii waddada safar lahayn asxaab badanaa baranaysaa sidee u dhinteen markaa wallaahi oon iyo rafaad bay u dhinteen biila-aan rafaad asoo dhimanaa wax u qaban karin aan biisii karin adigu miyaad isla socoteen markaa aniga waxaa isku soo barana qaartood ragga dhinta khartuum aan isku soo wada barana markaa markay dhimanayeen xaggeed wada joogteen ma baabuur baad saarnaydeen mise iyagoo meel ku dhimanayaad u timid ayay kuwa gaarigaas la saarneen oon iyo rafaad bay u dhinteen aan odayaay waxba u qaban karin waa kaas imise qof baa idinka dhintay aniga waxaa dhimata shan qofaa saxaraa kusoo duugnay meesha magafmuga ammaan saddexaa ku dhimata markaad eh, saddex shanta qof idinka dhinteen eed aasayseen maxaad dareemaysa adigu markaa wallaahi murugada iyo rafaadka waa la dareemayaa laakiin waa arrin aad u dhib badan ahayd qofta haddii qof labaad kuwaana saddex qof adaa taada ku haysataa qofta dhimanaysa xitaa inaa u murugo weysaa laga yaabaa marka qofkii dhintaba horaa looga sii soconayay qofta dhinta hora dadka qaar xitaa maba la duugeen booraa ugu sii soconaba haya libiya maxaad kala kulantay libiya wallaahi asxaab kaloo libiya ku bartoo la dilina waa jiraan oo saddexa inkastoo la sheegay inay boodi rabeen dhallinyarada soomaalida is sheegtay saas baa lagu dila feer iyo haraatiyaa lagu dila waa gartay een, eh, imisa lacagahaan kugu baxday lacagta u baxdaan shan kun oo dollar ee dhantaa waa gartay hadda maxaad qorshaynaysaa insha allah waxaan rajaynayaa nolol fiican inaan helo xaggeed u socotaa aniga saan jeclaa belgium niyadeyda waa gartay een, eh, saaxiibadii aad ka timid eh, nairobi joogay muuqaalkaaga markay arkaan waxay leeyihiin eh, ninkii odaygaa meeshii u gaaray maxaad fariin u diri lahayd maasha allah noloshaa hela inay helenaa jeclaa inay soo wada baxaan marka waxaad ku talinaysay kulli inay soo baxaan aha oo adigoo og safarku inuu halis yahay halisiya maxaad ka wadaa inay nolol noloshaa haysta inay la qaybsadaan ama geeriduna waa xaq mar walba waa la dhimanayaa marka waxaad ku talin lahayd intaad saaxiib taqaani jidkaa soo maro Ah, intii nolol fiican raadsanaysa inay soo wada baxaan waanad qoslaysaa ma kaftan bay kaa tahay mise daacad daacad bay ka taa walla anigaba sida saxaabkay qaaliga aan ku kalsoonaa sidai ugula taliyay marka adigoo waddankii nairobi joogaa kenya joogaa waxaa lagu yidhi jidku waa halis laakiin kulli waad soo mari kartaa soo mar marka waxaad leedahay kuwa kalena sidaasaad u sheegaysaa saxaabkay qaaliga ugu dhaad soo mar abaqina soo soco sideena kusoo baxa waa tahay dhegaystayaal waxaa sidoo kale naga xasuusina waraysiyadan iyo warbixinada cabdicasiis xuseen cusmaan uu ka diyaariyey dhibaatooyinka dadka muhaajiriinta iyo qaxoontiga ku qulqulaya qaaradda yurub oo soomaalidu ku jirto waxaad kaga bogan kartaan boggayaga v o a somaly com
waa tahay dhegaystayaal haatanna hay-adaha gargaarka ee soomaaliya ayaa ka digaya in roobab ka badan kuwii hore uga di'i jiray dalka ay kusoo fool leeyihiin soomaaliya roobabkan dheeraadka ayaa la sheegay inay keenayaan inay keenayso aandhehe isbeddelka cimilada ee loo yaqaano el nino oo keenta roobab badan iyo weliba fatahaado waana mowduuca barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahra cabdi axmed
anti wacan oo wanaagsan idilkiinbaa khiyaarta hawada naga dhagaysanaysay kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da barnaamijkeenna maanta waxa aynu uga hadlaynaa cabsida laga qabo ilnelo inay ku dhufato gobollo ka mida dalka soomaaliya gaar ahaana kuwa dhulbeereedka ee ay maraan webiyada jubba iyo shabeelle waxaa barnaamijka marti noogu ah profesor maxamuud maxamed maxamuud oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa profesor maxamuud khadadka taleefoonada ku weydiin doona su-aalo la xiriira duufaantaasi iyo sida ay bal dowladda ugu diyaargaroobayso dadka degan jiinka webiyada labada ah ee jubba iyo shabeelle ee mara soomaaliya ugu horreyntii professor kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da aadaan ugu dhowahay waana idin salaamay idaacadda iyo dayaadiga sahraa iyo soomaalidana dhegeysanaysa asxaabta kaleeto ee qadka igula jirtay waa tahay aad baad u mahadsan tahay sidoo kale ee bal haddii aniga aan ku weydiiyo waxaa tahay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha ee dowladda soomaaliya bal waxaad iga warantaa ee mudane professor sida aad ugu diyaar garoobeysaan ee ka hortegista ama la tacaalidda haddiiba ay dhacdo ilnino oo cabsi badan ay dadku ka muujinayaan waa su-aal aada u muhiima horta yacni waa aad yacni markaan waa diyaar garoobeynaan leenahay dowladaha dhisan ee wax kasta u diyaar yihiin diyaar garowga ay diyaar garoobaan kaynu kaasoo kale ma ahan laakiin markaan dib u fiirino meeshaan kasoo dhaqaaqnay iyo sidaan ahaa jirnay iyo markaan roob hadda roobabka badan oo hadda la filanay kii sagaashan iyo todobad markaan isu fiirino yani waxaan u diyaar garownay system waxaan helnay aan hay-adihii xiriirinayno oo dowladii ay taagan tahay wasaaradii arrimaha gudaha deeqaha iyo naadi waxay urursada ay diyaar u tahay inay u dhaqaajiso yani muxuu ahay meela meesha la geynayo taase ciidan qaada iyo transportigi wuxuu u diyaar yihiin marka aadna waa laysu wargeliyey yani waa rajaynaynaa sida saadaashu tahay inayna u dhicino ilaahay maaragtay amba iyo firo ambayba dhicinba inkastoo yani yani roob la-aanna aanan baryayno roobka u baahannahay haddana khatartu laakiin ilaa xad diyaar garow sanadidana soo maray ka duwan ayay hadda dowladda iyo hay-adaha caalamiga iyo muxuu ahay goboladii oo dhan waa hadda goboladii hareeraha wadiga gobol kasta maamulaa ka jira oo ka duwan waktigii hore maamulkuna waa diyaar garoobay yani wasaaradii beeraha iyo hay-adihii qusidii wasaaradii arrimaha gudaha iyo wixii oo dhanba waxaa loo diyaar garoobay wixii la sameynaya haddii khatartaasu timaado waa tahay ee gobollo ku dhow dhow ee lix gobolba ayuu webigan ka maraa ee webiyadan ay ka maraan jubba iyo shabeelle soomaaliya koonfurtaba ha ugu badnaatee iyo waa lix gobol w lix gobol w waa waa runtaa marka lixdaasi gobol sideeba saddex jubba iyo saddex shabeella waa gartay marka lixdaasi gobol sidee idinkugu suuroobaysaa inaad guud ahaan ayagoo dhanba inta tagtaan degmooyinka gobolada iyo tuulooyinka uu ka maro oo dhul aada u baaxad weyn ah inaad bal awood u yeelataan inaad dadkii deegaankaasi aada caawisaan lixdii waxa weeye horta yani wadooyinaa jira haddii wadadu maaragtay ay yani ay timaado inaan wadadii la mari karinna waxaadba la raadinayaa had meesha sida loo gaari karo muxuu ahay la helo matalan system lagu qaado ama gobolada diyaarada inta lagu qaado goboladii hadda maamulaa ka jira oo yani yani meel kasta xoogaa dadaal loo sii diyaar garoobaa jira hay-adahan gurmadka laftigooda waxay qorsheeyeen inay baqaaro ka dhigaan gobolada ka sameeyaan si loogu sii kaydiyo cuntada taasee marka suuro gelinaysaa in meesha la joogaba laga isticmaalo intii gurmadka kala imaanayo waxa markaan aniga agaasimihii wasaaradda beeraha kugula hadlaayo annaga roolkeynu waxa waaye iclaan inaan hay-adahana u sheegno sheegno waxa waaye dhaqaajinta iyo gaarsiinta cuntada daawo hadday noqotona wasaarad kale ka mas-uula cuntada gaarsiinteedana wasaaradda arrimaha gudaha ka mas-uula diyaarinta baabuurta iyo diyaarado iyo waxay noqoto annaga waxa waaye kawarqabka ee la socoshada shiigada hay-adaha xaririntooda roolkaasaan leenahay dhaqaajinta waxa yani muxuu ahay haddii yani meesha cuntahan la geeya la yidhaahdo maaha wasaaradda beeraha tanqaadaysa waa wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha guduhuna barnaamijka intaan xad la socdo waa diyaar garowgooda waa jira ayagii w s d iyo isku xiraantooda iyo aad bay u shaqaynaysaa waa tahay ee qof ka mid a dadka dhegaystayaasha ee gaar ahaan degan ee gobolada webiyadan ee maraanjuba iyo shabeelle ayaa qadka ku jira ee kusoo dhawow barnaamijka magacaa ku bilow magaalada ama gobolka aad joogtid su-aal haddaad qabtid aad weydiin lahayd een agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa biram bashiir saxaale waxaan ku noolahay degmada buurdhooda gobolka gada agaasimaha waxaan weydiinayaa professorka haddii dabcan ay dhacaan roobkaan hadda la sheegaya ama ay rataado waaweyn ay dhacaan professorka waxaan sida macnaha uu hadda u sharaxaya uu leeyahay waxaan oga qayb qaadan karnaa diyaarado iyo baqaaro wax lagu kaydiyo qaabab badan oo macnaha military iyo so macnaha ayuu leeyahay idan marka waxaa professorka weydiinaya hadda lafteeda ayayba meelaha aan joogna ka goqdoon ay yihiin idan haddii hadda lafteeda professorka ay fatahaad horle ay imaada dee maxaa waxtarka horay horay baaba wax deegaankan uu u liitay idan maxaa hadda ma filayno anagu kulley door weyn inuu jiro oo dowladda xaggeed wax saas ay ka imaanayaan waa garta waxaan weydiinayaa su-aasha ah xagee macnaha professorka uu ka keenaya waxaan horay ugu leynaan way waa garta waxa uu ula jeedaa dabcan dhegeystahaasi ee dowladda wixii hore aan uga baahnayn ayaanba ka weyna hadda waxaan ka filan karnaa maxay tahay hadday musiiba nagu dhacdo waaya waa aad ugu mahadsanyahay su-aal aada muhiimaba waaye horta yani muxuu ahay hadduuba geda ku nool yahay wuxuu xusiistaa abaarti dhaweyday gurmudkii biyaha iyo ololihii dowladdu ka qaaday ee wasiirka wasaaradda beeraha uu hogaaminayo roobkan ka cayaarnay haddana yani yani dabcan ilaa xad alaarna waa jiraa laakiin hadda weli waxaan qabnaa inay dadku quudanayaan laakiin gurmadka hadda aan raadinaynaa waa gurmad caalamiya aan raadinayna haddii khatartaasu dhacdo in si caalamiya soomaaliya loogu soo gurmado hay-adihii caalamiguna sidaasay shirar iyo u hayaan in loo yani saadaashaas la sheegay hadday sida loo sheega u dhacdo inayna dayacmin dadka soomaaliyeed annaguna afki dadka annagoo ku hadlayna ayaa naadadii iyo qoorshihii iyo ku talagalkii intii baanu raadinaynaa ilaahay hanaga badbaadiya wixii dhibaataa laakiin hadday dhacdo waxaan rajaynaynaa inay arrimahaas oo dhan suuro galaan wixii dadkana maaragtay hadda meesha sida loola soo gaari karo loola soo gaaro kuma xiro hadda waxaa lagu sugan yahay laakiin waxa waaye naado loo naadinayo waa garta waa yahay ee mid ka mid a dhegeystayaasha ayaa isna nagu soo biiray balse intuusa khadka isaga su-aal kugu weydiin haddaan kugu weydiiya aniga ee dhegeystihii ka horreeyay dhegeystahan haatan qadka ku jira wuxuu walaac ka muujiyey ee sida dowladdu ay ku gaari karto gobollo markii horeba aysan wax badan ka warqabin oo xaaladooda amni iyo midda ee deegaanka iyo dhaqaalaha dadkuba ay aada u liidatay marka bal haddaan ku weydiiyo su-aashan dhinaca amniga seeta intee la eg buu idiin geysan karaa inaad ka la tacaashaan ama aad ka jawaabtaan haddii musiibo ay dhacdo oo dadkaasi ay ku timaado ilnino sida amnigu haddaba gobolada ku hadlaayo gedo baar dheere iyo meelihii dhan hadda waa la gaaray yani sidaasaana loo gaaraya haddana haddii ay khatartaasu timaado kaliya waxaan raadinaynaa warma dhulkoo dhan xirmaya see noqona waa saadaashaa noqona laakiin gaaritaanka waxa weeye waa yani hadda wadanku gurmadka la gurma la filanayo la diyaarinayaaba diyaaraduhu kamid yihiin in la hadii hatay khatar timaad xataa loo soo daadiyo dadka cuntadii waxa weeye yani muxuu ahaay midda kale shaqada waa la kala leeyahay annaga security iyo waxaas wasaarada kalea ka mas-uula annaga roolkeyna waxa waaye xaggee dhibaata ka jirtaa sheegideeda iyo wargelinteeda iyo la socoshadeeda iyo qaybinteeda qaadida raashinkana wasaarada kalea ka mas-uula wadankii oo dhan oo institutionadii amba hay-adihii dowladoo dhana wada heegana hay-ad kastana waxay ka qaadana amba daawo ha noqoto cunto ha noqoto amni ha noqoto waxay noqotaba hay-adba roolkeedii ka cayaaraysaa marka gurmad qaran wey diyaargarow qaran wey kan aan ka hadlayna waa garta aad baad umahadsantaha mudane dhegeysto kale ayaa nagu soo biiray dhegeystayaasha ayaan fursada ugu badan siin doonaa ee kusoo dhawow walaal magacaaga ku bilow gobolka degmada aad joogtid iyo e bal su-aal daad hayso duufaantan cabsida laga qabo barakaatu magacii waxawaay maxmed xaasan xasan istudio wadada degmada afguya dhahay waxaan rabaa duufaanta la sheegaa inteyda inaga xigta hadii aad horumarin kusiisad waa tahay halkeed ka soo hadlaysaa afgooye afgooye okay waa yahay duufaantaba xaggee naga xigtaa buu ku leeyahay dhegeystahaas duufaantu hawada cirkay naga xigtaa cirkay ka imaanaysaa hadda meel gooni kaaxisa ma jirto waxa waaye si muxuu ahay adeyga ama yani culayska daruurtana dul saaran ayaa xisaabta saadaasha lagu saadaaliyay haddii ilaahay qadarkiis daruurtaas biyahoodu soo hooraan inay biyo ay dadku xamili karaan ka badan ay noqonayso marka tii yani waxaa lasii saadaaliyay tii sagaashan iyo todobadii inay kasii roob badi karto hadii day sidii loo qiyaasay u daado haddii da ilaahay naga badbaadina qiyaas mar waa dhacdaa saadaal inta la sheegay laba maalin saddex maalmood roob dadka qarqi inta dee roob dambena abaaro nagu xig marka abaartana ilaahay baan ka magangelaynaa roobkuna inuu mid nabad oo loo fidaan rajeyn laakiin saadaal la sheego waayo annagana waxaan rabnaa adduunka waxaa la waxna contention baleen contingencygeynaba diyaar garowgeynii baan anaguna marka diyaar garaynayna anagoo hay-adihii caalamiga saaxiib iyo qof kasta iyo kaashanayna si aan haddii khatartaasu timaado maaragtay aan ummad ummadeeda dowlad dadkeeda badbaadiso aan u noqon intaa wey waxaan laga doonaa meel jihad dabayl nooga soo socono waa roobkaa daruurtaa dushayna taagan yani dadka diyaaradaha raaca waxay arki karaan diyaarada kor hadda arkaysa dalka soomaaliya ma arkaysa completely xooga iyo adeyga duruurta ay haysato marka saadaashana markaasaad ogaa kartaaba waxaa la sheegaa inay wax ka jiraan xajmiga daruurta maaragtay kor saaran soomaaliya especially gobolada dhexe xagga markii la- laga soo gudbiyo hiiraan koonfurtoona waa sida loolahay dhulkaa webiyada ay aad sida ugu badan roobka ku wajahan yahay waa tahay professor maxamuud maxamed maxamuudow bal waxaad iiga warantaa een ma jiraan wax hay-ada ah oo idinkala xiriira arrintan ama hadday noqoto eh, si deg dega gurmad haddii loogu baahdo qayb idinka siin kara dowladda inay gacan ka geystaan hay-adaha ayaa matalan hadda yani gurmadka horta hay-aduhu sida matalan u n-ka oo kaleeto w s b iyo faw iyo waana ka wada xiriirnay waana ka wada shirnay waana isu wada sheegnay maaragta ayaguna siyaabaha loogu diyaar garoobayo w s b na waxaan ka kaashanaynaa xagga cuntada fawna waxaan ka kaashanaynaa gurmadka kale iyo kanaaladii iyo sida loo furi lahaay iyo sidii had- meel uu- inuu ka jabo la- laga boqo laga cara tuuraayo saana wadnaa hadda khatarta ugu badan waxay ka dhacdaa shabeellada dhexe khaasatan aaga jowhor ilaa balcatigana hadda shaqaa ka socota annagoo gobolka isla kaashanayna faaw laftigeedu ay yani ka gacan geysanayso sidii wax looga qaba lahay shacbiga gobolka degan amba ha noqdaan n g o iyo kuwa soomaaliya iyo kuwa ajnabi iyo tuulo iyo sanadkan lama kala harin waa gurmad aad maaragtay waxaa loo wadaa in yani naadadaa la sheegay in dhibaatadeeda layska mooso waa garta waayahay een dhegeysto kale ayaa khadka ku jira magacaaga ku bilow halkaad naga soo wacaysid iyo haddaad haysid macluumaad la xiriira ee waxa aynu ka hadlayna nino oo cabsida laga muujinayaa dhulka webiyadu ay maraan aniga waxaa la yidhaahdan magacayga inuu soo hormariyo cabdullaahi shaliil cabdaan waxaan deganahay tuulo la yidhaahdo biyoqur weliguna wuxuu u jiraa hal kilomitr camal gartay marka biyaha fatahaadaha hadda waxyaalaha la sheegsheegay oo laga cabaadaya hadday yimaadiin dhibaato weyn iyo waxay nagu qabanayaan iyo waxaa looba looba dul qaadan karin ama aan loo adkaysan karin marka waxaad leedahay waxa waaye marka waxaan leenahay marka waxaan rabnaa in nala ka gacan siiyo ama hay-adaha ha noqoto ama dawladda ha noqoto ama wixii muslin oo kale oo adigu haddii waxyaalaha noocaas ay jimaadaan aad in nala kaga gacan siiyo ayaanu ayaa habboon waayahay wuu ku maqlayaa agaasimihii wasaaradda beeraha ha ma aada u mahadsan yahay dhegeystaha waxa weye horta horta waxka ugu horeeya ay helayaan waa digniin digniintana mar hadduu hiiraan iyo beledweyne agtiisa joogo meesha laga dareemo biyaha webigu waxa waaye waa beledweyne marka digniinta waa ugu horeyso laleeyahay war ka fogaada webiga uu biyo keenaya iska ilaaliyo ka fogaado oo kanaalada biyaha qaadi lahay wixii kanaal lahaaye hala furo iyo waxa muxuu ahay loo leeyahay markaasuu ogaanayaa gurmadkuna waxa waaye waa diyaar garow hay-adihii iyo dowladii iyo waxa uun a- inta aan yani maaragtay kaasho dhan loo diyaar garoobayo waana wax loo diyaar garanayo hadday khatartu dhacday wax hadda maanta la joogo oo weli roobkii iyo khatartii la gaarin shay hala dhaqaajiyo la leeyahay maaha laakiin waa la diyaar gareeyey in la dhaqaajiyo maalinta baahidu timaad marka khatartaas unbaa loo diyaar garoobayaa de ilaahay maaragta hayo siro haddii marka ay meel hadda meeshay ka dhacdana waxa waaye dalka waa loo siman yahay waa dalkii oo dhan hadba meel kasta waa la gaarayaa hadba sida loo soo gaari karaba professor maxamuud maxamed bal waxaad iiga warantaa fatahaado badan ayay webiyadu sameeyeen kuwii horey loo arki jira haba kala darnaadaane kaba soo qaad kii tii dhacday do- ee, fatahaadii dhacday sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo lixdii oo dhulka webiyada ku dhufatay tan maxay uga duwan tahay waxay uga duwan tahay horta saadaasha sida haddana loo sheegayo waxaa la leeyahay tii laba kun iyo lixdii iyo tii sagaashan iyo toddobadii iyo way ka b- roob badan tahay way ka biyo badan tahay marka khatarta lasii saadaalinayo ayaa waxay ka sarreysaa maxuu ahay sida taa laftigeedu dib haddaa uxusuusta inay dadkii iyo masaskiiba geedaha wada saaran maaragtay la arko maskina geed kore dadkana ay geedkii la koreen laakiin hadda markaa gurmadkuna waa yaray dawlad markaa wax ururisana ma jirin awood hay-ada lagu wargeliyana ma jirin hadda laakiin alxamdulilah diyaargarowga diyaargarowga waa ka duwan yahay dowlad oo muxuu ahay rasmi ayaa ka jirta dalkii hay-aduhuna habkay nala xiriirayaan iyo sidaan isu wargelinayna waa ka duwan taha sidii sanadiina soo maray marka roobka tilmaanta laga sheegayo biyaha la filanayo way ka badan yihiin kuwa hore laakiin waxaa alxamdulilah aan kaashanaynaa diyaar garowga iyo xiriirka hadda lagu sugan yahay iyo waxyaabaha shacbiga soomaaliyeed ay fila karaan haddii wax dhahaan ayaa ka duwan saniyadii lasoo maray waxyaabihii dhici jiray magacaygu waa cabdi xaaji axmed colijoog oo jooga gobolka jadar gaar ahaan degmada looq brofesorka waxaan su-aali lahaa asagoo idraale ah dee kolley waxaan umalaynayaa dowladda ka jirta maanta soomaaliya dowladda ka jirtana waxaan umalaynayaa dee xagga beeraha brofesorka ayaa uqaabilsan waxaan brofesorka marka su-aashayda ku aadin lahaa oon su-aali lahaa dadku waxay isla hadalhayaan sahroy inay sanadkii fatahaada ay tahay wakti laxaaligan ilaahay baana xaqiiqada garanaya laakiin saas bay hadalhaynta u badan tahay brofesorka marka waxaan su-aali lahaa maxaa dowladda ugu aadan hadday dhacdo arrintaas la hadal hayo oo u qabanayaan dadka webiga ka agdhow iyo beeroleyda waxqabadkooda muxuu yahay baan su-aali lahaa waayahay adiga cabdiow dadku maxay ka cabsanayaan marka luuq waxay ka mid tahay degmooyinka webiga uu maro jubba marka cabsidiina maxay tahay weliba jubba magaalooyin uu mara ama degmooyinka uu mara markaan ka mid nahay annaga saddex jeer ayuu nagu laalaamaa fariirada ayaad ka arki kartaan baan filayaa siduu luuq ku yahay webiga saddex xaglood buu ku sameeyaa magaalada luuq la yidhaahdana laba webi dhexdeed ayay weliba ku jirtaa ayada iyo beero aad u ballaaran cabsida aan qabna ilaahay nin le cabsi ma qabo laakiin cabsida aan qabna saan horey buu aragnay waa boqolkiiba sagaashan ilaahay baana naga bixin karo dabcan marka waxaan dhihi lahaa haddii ay dhacdo inay tahadi imaado oo ilaahay keeno maxaa brofesorka iyo dowladda ku aadan oo waxqabadkeeda dadweynahaas aada garanaysa hadda weliba iskala leecleecahayo tabardaro hadday dhacdo in ay markaas haddana uu sii wehelido inay dhacdo fatahaado iyo dhibaato ay imaado maxay u qaban karayaan maxaa ku aadan ayaga oo aan isleeyahay waxqabadkooda waa yahay yahay aada umahadsan yahay waa si fiicanna waa u fahma waa u bayaaniyey maara su-aashiisa waxa weeye horta waxa yani muxuu ahaay horta sida u ducaysa ana aamin yahay horta ilaahay inuu naga badbaadiyo haddii ay dhacdo marka yani waxa weeye sidaan hore ugu soo sheegay waxaa iskaashanaya maamul goboleedka ka jira meesha yani dowladii wasaaradihii dowladoo dhan oo wasaarad kasta ka qaada doonta waxa ugaga haboon sida weliba yani muxuu ahaay ha noqoto mid caafimaad mid beereed mid cunto mid yani waxa la nooc ay noqoto marka waxa waaye dawladdu hadda sida kaga yani muxuu ahay dhiyabaatadii dhici jirtay si ka duwan ayaa hadda loo diyaargaroobayaa dadka laftigooda waxaa lagu wargelinayaa habeenee la ogaado isla markii la ogaado in yani weligu uu heer khatara soo gaaro inay dadku inta hadda inta khatar ku jirta oo yani meelaha hoose dadka meelo sare degan oo dhulka sare degan dhib ma qabaan waxaa dadka dhib qabi doona waxa waaye meelaha hoose oo biyuhu kusoo daadayan dadka degan in dadkii laga fogeeyo waana muxuu ahay waxa kale oo tasiilaada oo la sii karo amba lagu fogey karana wax wax la raxali doono ma jiraan aadaa loogu qaylinayaa hay-adihiina abaabulku socdaa waxaana rajaynaynaa in ilaahayna khatarta naga yareeyo wixii nagu yimaadaan aan iskaashi ka fiican kii ay dadku shacbiga soomaaliyeed heli jiraan oo daadadku waxyeelaya mid ka duwan in la helo insha allah aad baad umahadsantaha waayahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira oo isla deegaanada jubbooyinkaasna kasoo hadlaya magacaaga ku bilow halkaad joogtid iyo su-aashaada magacaydi waxaa la yidhahdaa maxamed cismaan xasan waxaana joogaa gobolka jubbada hoose waxaan cabsilayaa horta barnaamijkan hadda dhacayo waxay dadku u tahay wacyigelin sida tii hore kale ma aha cabsi badan baana jirto oo dadku hadda way ku baraarugeen meelihii ay horay ee dhibaatooyinka uga dhacday wax badan baa hadda looga baxay oo qalabkii iyo agabkii iyo wixii o dhan baa laga fogaaday meelihii taageerka beriga hore lagu baxsaday ayaa la aadayay hadda biyaha hadda la sugayo oo laleeyahay biyaha hadda imanaya ilaahay naguma keeno tirada badan biyihii hore hadday qalib noqdaan waxay noqonaysaa khasaaro adag beerihii berigaa la tabcaday beerihii waktigii hore biyihii ay laayeen hadduu camdan yahay hadduu saytuun yahay hadduu lin yahay way ka kormareen wayna qalaleen bidaa loo beertay hadda waktiyadii la yani dalagii soo gaayay oo beeraha waaweynaan soo gaayay hadda la marayaa hadduu haddana ilaahay keeno wuxuu ilaahay keeno waa qadar alleh hadduu haddana keeno waa meeshaadi un dugdug meeshaadi joog bay noqonaysaa dadkana waxa weeye aad bay u dhibaataysan yihiin kanaaca badan baa jirto shandarawooyin ma haystaan dhibaatooyin badan baa iska imanayo marka waxaan filayaa hadda qayladhaanta lagu jiro iyo wacyigelinta la waxaynayo dadka qaarkii ayagaa isku tababushaysanaya inay matoorahooda meelaha taaga geystaan inay shandaroo diyaarsadaan inay maaragtay raashimada ay keelad ay samaystaan marka waxaan filaynaa insha allahu tacaala ilaahay inuu naga qabto hadday dhacdose waxaan rabaa si meelaha badan oon la gaari karin baa jirto sida hadda magaalada bucaale meelaha ku xeeran oo dhan debigooda waxa weeye meel hadda la tegi kara ma aha dadkana de way ku rafaadsan yihiin oo roobabkii iyo dhibaatooyinka hadday dhacaan waxaweye wax maaragtay musiibooyinka gaana iska imaata weliin marka barnaamijkaas waxaan jeclaan lahaa wacyigelin bay hadda u tahay idaacadaha hadda laga sii daynayo oo la sheegayo nin walba wuu garanayaa biyaha meeshay ku aruureen wayna ka baxayaan sidii barofesoorku sheegay waa gartay waaye profesore hadda sida uu ka dhawaajiyey maxamed oo kasoo hadlaya kismaayo n dhulka jubbada dhexe oo kale degmooyinkooda inta badanba al-shabaabaa gacanta ku hayo jubbada dhexe hadday noqoto bu-aala hadday noqoto jilib oo kale tuulooyin aada u tiro badan oo gobolkaasi hoos yimaada iyo qeybo ka mida jubbada hoose marka sidee adinka idinkugu suuroobi kartaa marka haddiiba dhibaato ee dhacdo sidee wax loo gaarsiin karaa bu-aale waxay lamid noqonaya wixii kale haddii wado loo waayo waxay noqonaysaa in maaragtay loo adeegsado tafsiilaadka kale loogu gaari karo midda kaleete amnigana yani waxa weeye mar hadduu baad dhaco waxa weeye yani gurmadku xataa mas hadduu u baahan yahay in la badbaadiyo waa la badbaadinaya waxaa la badbaadinaa waxa waaye hebel hebel ahay matal mar haddii yani khatartu timaado marka laysanka laysu kuusaayo waxa waaye marka qoloba ay maaragtay meel qalalan taagan taha laakiin marka dadka biyahu qaadaan waxay noqonaya waryaa iga saareen marka gurmadkeeduna waa kasaarid bu-eeba maaragtay qof kasta oo dhibtaa qaba waa loo gurmanaya waana laga saaraya waxaan gurmadku siyaasadku ma jiro waxaaba aan hebel iyo kan iyo marka la yidhaahdo waa siyaasad annagu ma rabno in yani gurmadka dowladda soomaaliya ay ku baaqdo adduunku inuu ugu soo gurmado wax siyaasada iyo qola iyo midna in la geliyo waa gurmad khatartu hadday dhacdana sida loo wajihi karaa xataa cirkaa laga soo wajaho waa la wajahaya
halka halka halka haddaan hore dhacday waxaa walaal noqday maska iyo dadka biniaadan duurjoogta iyo dadkii xaaska iyo baalkii iyo iyo iyo duurjoogtiiba inta waxay noqdeen waa noqdeen marka haddii dhibaato dhacdo siduu sheegayo waxa waaye in maaragtay wada gurmado oo meel kasta looga wada imaado dadku walaal bay wada noqonaya markaa waad mahadsan taha haye wiilka luuq ka soo hadlaya maxamed cabdi cabdi oo luuq ka soo hadlaya haye maxaad ku dari lahayd a waxaan dhihi lahaa horta soomaalidu waxay tidhaahdaa mahmaaha la yidhahdaa jirto haddii waxaan far imaada nin weliba ishiisa saxadka saaray kulley dadka ay dhibaatada horta ku dhacaysa siday isu badbaadin lahayeen ilaahay baa badbaada leh say isu badbaadin lahaayeen horta ayagay u taallaa iyo say isu wacyigelin lahaayeen laakiin aniga ujoodkayga waxaan ka hadlaya waxaa weeye dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya ee profesor maxamuud uu hadda wakiilka nooga yaho oo uu ku jiro qadka maxaa waxqabadkooda oo cad oo uu noo sheegayaa hadday dadweynahaas in badan bay fatahaado dhaceen cid caawisaa ma helin ee luuqoo kale sanadkii ugu biyo baxada badnayd waan joogay waxaan filayaa ilaahay mooga cid badbaadisa ma jirin waxaan garanayaa in dad gaajo u dhinteen indhahaygaan saaray dad gaajo un le aan hayo oo cid caawinaysaana aan la arag maalinkaas dawladu ma jirin nin weliba jabhad iyo mooryaan baa la ahaa maanta dawlad baan leenahay dawladanada uu profesorka mas-uulka nooga yahay maanta maxay cadaynayaan oo kalsooni ahayna siinayaan muxuu noo cadaynayaa hadday imaada caqabadaas haddayna imaanan awalba laysma eedayni waa tahay waaya profesore adigoo sida ugu kooban ugu jawaabi kara dhegeystaas okay horta aada uu mahadsan yahay waana maaragtay waxyaaba badan ba horta asigaa ka jawaabay markaan dee dawlad gurmata iyo dawlad la dhegeysa intaba jirin shacbiga soomaaliya dhibaatooyin badana kusoo dhacay haddana waxa weeye waxyaabaha dawladdu ay leedahay waa ku kacaya waxa weeye inay u qaylisa dadkeeda lala sii diyaariyo talagal la diyaariyo meeshay wax ka dhacdo haddii dhibaato baahsan oo dhulka weriyadoo dhan ku fida ay noqotona sidii loo wax looga qaba lahay hadday meelo qaara yani dhibaatadu ka dhacdana sidii looga qaba lahay tan la filanayo weliga kale xataa dhulka xareeda ka da'daa waxaa la sheegayaa roobku inuu dhulka buuxinayo oo xataa dadkii xoolihii meelay salka dhigtaan yaa yaa lasii dhaliilayaa ilaahay maaragtay hanoo yasiro marka waxa weeye waxa la wixii suuragala yani yaa la diyaargaroobayaa Ha- yani waxa weeye marka waana saan horay ugu sheegay waa diyaar ga- garow qaran oo yani muxuu ahay hay-adaha dowladoo dhan ay qolada roolka ay ku leedaha ka qaadanayso hay-adaha adduunkeen xiriirka ee wada shaqaynta leenahna la kaashanayno iyo wadamada saaxiibka gurmadkiina waa la faafiyey ayaga hay-adaha laftigooda maanta shir ay lahaayeen un-anka iyo hay-adaha baartamarka oo la shaqeeya waad intaa mahadsantihin waxaa loo gurmanayaa ilaa sagaal boqol oo kun ayaa wax noqon kartee maxaa la samaynayaa marka waa diyaargarowga taladu way ka duwantaa taan soo mari jirnay hadba Way.
gacanqabadku waxuu ilaahay nooga dhigaba waaye dhammaantiinba aad baad umahadsantihiin inaad igala qayb gasheen barnaamijka wicitaanka aad baad u mahadsan tahay Sare, waa aad u tahay si gaara waxaan ugu mahadsan tahay.
mahadcelinayaa Sare, aad aad.
waa tahay si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa professor maxamuud maxamed maxamuud oo ah agaasimaha wasaaradda beeraha ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo barnaamijkan marti noogu ahaa intiina kalena aad baad umahadsantihiin nabadgelyo aad baad u mahadsan tahay nabad wanaag.
waa tahay taasina waxay ahayd sare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo xilligan ku saabsanaa roobka el nino oo laga cabsi qabo inuu saameyn ballaaran gaarsiiyo dad gaaraya ilaa iyo lix boqol oo kun oo soomaaliya weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xiisaha badnaa ee aad sugayseen ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali ilaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee v o eda laanteeda af soomaaliga dhegaystayaal saddex iyo afartan sano muddo haatan laga joogo dhammaadkii kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatankii markii far lagu qoro af soomaaliga loo doortay soomaalidu meel ay joogtayba farxad bay kala badatay waxay u ekayd neef lo ah oo dhowr cisho oo keliya dhalanaa kaasoo goor hore ilmihiisii laga waday isaga oo gaaxdii ka badatay naasahana ay caana buuxiyeen ayuu galabgaabkii soo cartamaa lo'da kalena goraha uga soo hormaraa weyshii ama dibigii ay saaka isugu dambaysay markuu indhaha ku dhuftana intuu ismadax maro ayuu cid walba dardaraa orodka aan hakashada lahayn ee sacaas insaarax baa la yidhaahdaa ciddii isku dayda inay weecisaana daal unbay kororsataa haddiiba ay geesihiisa ka nabad gasho sidaas camal bay soomaalidu qorista afkeeda ugu beerraqday kuna soo dhowaysay yar iyo weyn qof waliba xaashi iyo qalin buu qaatay haddaad taqaan bar haddaadan aqoon baro wuxuu ahaa halkudhaggii laga wada tilmaan qaatay ee xilligaas lagu wada howlgeli jiray kii farta yiqiinay macallin buu noqday kii kalena arday dhaganugul ayuu isu rogay waxayse ugu yaab badnayd xukuumaddii xilligaasi markay soo saartay go'aan dhiiran oo aan doodi la gelin codna loo qaadin go'aankii ahaa in sannad gudihiis uu af soomaaligu noqdo afka dugsiyada dalka wax lagaga barto xafiisyada dowladdana lagaga shaqeeyo wuxuu ahaa go'aan inuu suuragal noqon karo la rumaysan kari waayey go'aan inuu meelmar noqon doono sokeeye iyo shisheeye badanba laga dhaadhicin kari waayey gadaalkiise indhahooda oo shan ah meelmar noqday yaab kale isna wuxuu ahaa jaamacaddii jirtay iyo dugsiyadii dalka oo idil markii intaa albaabada la isugu dhuftay ardadii dhiganaysay miyiga loo diray waxay ahayd tallaabo iyadana laba ujeeddo laga lahaa in dadka baadiyaha ay ardadu farta cusub soo barto iyo markay muddo dhex joogaan in qudhoodu ay soo noqdaan iyaga oo soo bartay halka asar ahaan ay ka soo jeedaan sida looga nool yahay iyo dhaqanka yaalintaba waxay noqotay tallaabo hay-adaha caalamiga ah baryahaas hambalyo iyo bogaadin ay soomaaliya kaga heshay qaar ka mida qorayaashii shisheeye ee dalka wax ka qori jiray ayaaba ku dooday qoraalka afka iyo baahintiisii dambe inay ahaayeen wixii ugu waxtarka roonaa ee gobonimadii kadib soomaaliya u qabsoomay hirgelinta fartii cusbayd cidaynaha garkaba gelin gabyaagii toogay baa ammaanteeda u tafaxriitay kii heesaaga ahaa baan waxba la kala harin sawir-yaqaankii baa derbi walba muuqaaladii farbarashada ku xardhay hal abuurkiibaa tilmaanta waxtarkeeda ku dheeraaday qaarkood baana caano la dhamaayo u ekaysiiyey sida allaha u naxariiste xasan sheekh muumin markuu lahaa taariikhda qarada weyn afkeennii ka qatanaa qaayaha uu leeyahay dunida ka qarsanaa qorax baa u soo baxdoo mugdigii ku qoofallaa daahii ka qaadee qarinkaaga ii dhiib erayada aan kuu qoro qumaati uga bogo fartii qalaad ha moodin carabku qaldi maayee sidii caanaha qurquriga sidaan soo sheegay ma tiro yarayn soomaalidii qoraalka afka hal abuurkooda ku soo dhoweysay waxaana ka mid ahaa gabyaagii caanka ahaa ee la odhan jiray xaaji aadan axmed afqaloocna lagu naanaysi jiray allaha u naxariistay xaajigu isaga oo markaa da-ah oo wax yari ay boqolkii uga hareen ayaa ku dhawaaqidda qoraalka afku ku soo beegmay markaas bay firan waa ku noqotay maxaa yeelay siduu odhan jiray weligiis isma uu odhan inta aad nooshahay ayaad arkaysaa gabayadaada oo af soomaali lagu qoraayo dabadeedna wuxuu bilaabay inuu tiriyo gabayo ay farxaddu ka muuqato oo uu ku faahfaahinayo faa'iidada qoraalka afka ku jirta iyo isaga oo wax lagu bartaa qaayaha ay leedahay toddobaadkii go'aankaa lagu dhawaaqay kii xigay ayuu soo saaray gabayadii tilmaantaas lahaa kii ugu horreeyey waa sagaal iyo labaatankii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatankii isaga oo xusuusan dadkii inta warqadda loo soo diro la raadsan jiray qof u akhriya oo ingiriis carabi ama talyaani yaqaan ayuu ugu bishaaraynayaa maantaa kadib inaan baahidaasi jiri doonin wuxuu kaloo dareensiinayaa ciddii afkeeda wax ku barataa inay wax isu tahay isaga oo ka dayrinaya dhallinyaradii waxbarashada dibadaha loogu diri jiray ee kolkay soo noqdaan is-afgaran waayi jiray markii xafiisyada dowladda lagu meeleeyo ayuu ku walba la soo bixi jiray dhaqanka qoladii uu ka soo qalinjabiyey oo afkeeduna ku jiro markaasoo dantii dalka iyo tii dadku ay dhexdooda ku dayacmi jirtay xaaji aadan isaga oo arrimaha maanka ku haya ayuu gabaygan soo socda ee waanada ah wuxuu kula talinayaa dhallinyaro dugsiley ah oo ay kulmeen si gaara wuxuu ugu guubaabinayaa iyaga oo hiddahooda ku dheggan inay waxbarashadana ku dadaalaan markaas buu yidhi ninna kuma aflaxo hadal dad kale u akhriyayaane afhayeenka kuu sheegayaa waa adoo kale eh in yar buu fahmaya maaha kii aabbihiis yidhi aayaha dhulkaaga iyo dantaa lagu allaawaaye kuwii uurka kula siibsadaad arag culowdaani haddaan dhaqanka laysaga ekaan laysma aamino e waa kala ajnabi laba kastoo ehel wadaagayabu afartii walaalo ah hadduu ruuxba beled aado mid waliba akhlaaq gooniyuu kala imaadaaye arrinkuma heshiiyaane way kala irdhoobaane kuwaniba cadaa toosan bay ula ekaataa sidaasay barkood u egyihiin inamadeennii waa waxay isu afdhaafayaan odayadoodii qaar baan kiray qoysaskay ka isiraayeen barashada hiduhu ku ambadaa waa indhara'aane asalka iyo caadooyinkii adinka oo haysta aqoontana badsada waa tacliin waxaad u aydaan labadaba afkii hooyo ood aad u garanayso oo aad ku aftaxdaan baa iskuul eegga loo furiye edabtiyo dhaqankii lumaad ururinaysaane ijtihaada taariikh hor leh yaad u ambaqaadeena dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka dambe iyo ku lamid ah hadduu eebedmo
waatahay aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax idaajaah oo inla socodsiinaya barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho dhagax dhiga dhismo cusub ay yeelanayso hay-adda saadaasha hawada soomaaliya oo shan iyo labaatan sano ee lasoo dhaafay laga maamulaya dalka kenya wariyaha v o a magaalada muqdisho jacfar kuukay ayaa munaasabadda dhagaxdhiga warbixintan inooga soo diray dhismahan waxaa fulinaya hay-adda caalamiga ah ee duulimaadka rayidka waxaanu noqon doonaa mid casri ah oo qalab noocii ugu dambeeyeyna la dhigo sida uu ku waramayo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya cali axmed jaamac jangeli oo v o eda la hadlay munaasabadaasi kadib dhismahaasi wuxuu qaadanayaa bilo lix bilood ilaa toddoba bilood bay dhici karta inuu qaato waxaan doonaynaa inaan aada loo dedejiyo marka la dhammeeyo dhismahan ah waa la qalabaynaya oo qalab casriya oo qalabka ugu dambeeya ee hawsha lagu qabto ayaa la keenaya oo actually hadda hawsha lagu hayo nairobi ka sarreeya sida uu wasiir jangeli xusayo muqdisho oo keliya ma aha ee dhismo kan la mid a ayaa isna laga taagi doonaa magaalada hargeysa kaasoo hawsha la socodka maamulka hawada dalka halkiisa kasii wadaya haddii cilad ama dhibaato kale ay soo food saarto midka laga dhisayo garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho dhismuhuna isku mid buu noqonaya qalabkuna isku mid buu noqonaya dadka ka shaqaynaya levelka ay joogaanna isku mid buu noqonaya waxaa kaloo maanta mas-uuliyiintani ay xarigga ka jareen taawar cusub oo ay dhistay sharigada gacanta ku haysa garoonka magaalada muqdisho ee favori la yidhaahdo kaasoo kala hagi doona dhaqdhaqaaqa diyuuradaha iyo duulimaadyada kala duwan ee gigidaasi dhowaanna howshiisu ay si buuxda u bilaabmi doonto hay-adda duulimaadka hawada soomaaliya waxaa soo wajahay caqabado kala duwan oo ay ugu horeysay dilkii loo geystay xeeldheerayaal soomaali ah oo la filayay in ay kaalin mugle ku yeeshaan soo wareejinta maamulka hawada soomaaliya sidoo kalena ay ku jireen xilka degis ay sameeyeen qaar ka tirsan mas-uuliyiinta hay-addaasi hase yeeshee wasiirku arrintaasi aad ugamaanu walaacin waxaanuu hoosta ka xariiqay in si kastaba ay howshu sii soconayso dad aada u qiimo badan baa ka baxay soomaaliya oo dhan dadaal badan iyo juhdi badan geliyey dib u soo noolaanta aviationka soomaaliyeed kuwan cusubna waxaan rajaynaynaa inay hawshii halkii kasii wadaanoo kor usii qaadaan duulimaadyada kala duwan ee tagageyiga soomaalida oo ay ugu horeeyaan maamulada kala duwan ee dalka ka jira ayuu cali axmed jaamac jangeli wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya sheegay in fasaxooda ay iyagu bixiyaan isagoo dhinaca kalena aad rajo wanaagsan uga muujiyey in mar allaale iyo marka uu dhismaha xaruntani soo idlaado maamulka hawada soomaaliya kenya laga soo rarayo gudaha dalkana la keeni doono jacfar kuukaay v o a muqdisho waad hedhegeystayaal warbixintaasi ka hadlaysay maanta in magaalada muqdisho la dhagax dhigay dhismo cusub oo yeelan doonto hay-ada saadaasha hawada soomaaliya shan iyo labaatan sano kadib iyo codkaa yar ee macaan ee cabdidiini ayaa ugu dambaysa idaacaddii fiidnimo si wada jiro u daadiinayaan haaruun macruuf iyo anigoo cabdiraxmaan xuseen furo sidaas iyo nabadgelyo
xabiibtaan jeclaayey maxaa xili habeen banaan juwaaye guri maran xusuustii harkeeni xiisuu idaashaday xalkeeni berigii xidkaan abuuriyo xaragada hankeeni حريقنا harkeeni berigeed xididkan abuuriyo haragadahan keeni ku xariiqnay reer wacan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.